بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين darsigan wuxuu caawa ka bilaabanayaa xadiidka lixdan iyo sideedaad oo kitaabka mukhtasaru lbukhaari libni abi jamra waana dersigeennii labaatanaad oo min hada alkitaab oo aanu qaadanno casharkeennii labaatanaad weeyaan wa can usaamata bnu saydin waxaa can usaamata bncusaamata bni saydin waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi saxaabigaa leer usaame arsalat waxay dirtay ibnatu nabiyi nabiga gabadhiisii sala allahu calayhi wasalama ilayhi nabiga waxay u soo dirtay sala allahu calayhi wasalama fartiin ay ku odhanayso anna bnan wiil oo li aniga ii sugnaaday qubida waa la qibdoodoo naftii baa ka baxaydee fa'tinaa noo imaad rasuulka ilaahaeyow fa arsala rasuulku wuu diray calayhi salaatu wasalaam fartiin isagoo ku fartiintaa u faraya salaam oo dhahaya nabigu calayhi salaatu wasalaam yuqri'u asalaama isagoo salaam akrinaya oo salaan macnaha u dhiibaya wa yaquulu dhahaya inna lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday maa akhada wixii ou qaato walahu ilaahay wuxuu kaloo leeyahay maa acdaa wixii ou bixiyo ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wa kullun shay kastaana cindahu rabbi agtiisa biajalin madal bay ku ahaatay ajashaasoo musaman la magacaabay ee fal tasbir gabadhu ha sabarto wal taxtasib ajirna ha raadsato ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ha sabarto ajirna ha raadsato ou yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam fa arsalad gabadhii way soo dirtay ilayhi nabiga xaggiisa fartiin kaley u soo dirtay tuqsimu xaalay dhaaranayso calayhi nabiga dushiisa calayhi salaatu wasalaam oy odhanayso laya'tiyannahaa yimaadee oo yimaadee oo yimaade gabadhiisa waa u imaanayaa waa imaanaya waa noo imaanaya ku dhaaratay faqaama nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu istaagay wal xaal macahu la jirkiisa sacadu bnu cubaadata ou yahay sacad binu cubaado wa mucaad ibnu jabal wa ubay ibnu kacab wa zayd ibnu thaabit iyo wa rijaalun niman badan oo saxaabtii ka mid ah baa nabiga la socda calayhi salaatu wasalaam fa rufica waxaa loo kor yeelay ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama assabiyu ilmagii yarka ahaa nabiga kor baa loogu soo taagay waa loo soo dhiibay walxaal nafsuhu sabiga yarka ah naftiisiina tataqacqacu ay sawdaynaysooo ay macnaha dhaqdhaqaaqayso weeyaan ay dhaqdhaqaaqayso oo saa uu macnaha uu ruxmayaa aad buu ruxmaya waa dhibaataysan yaha weeyaan marka nabigaasaa loogu soo taagay calayhi salaatu wasalaam iyadoo nuxnuxsanayso isbaraanbaraysa looga jeeda qaala wuxuu yidhi raawii ka soo wariyey usaame xasibtu waxaan u malaynayaa annahu usaama ibnu sayd saxaabiga la yidhaahdo qaala inuu yidhi ka'annahaa waxaadba u moodaa nafta wiilkaa yarka ah shannun maqaar oo duqoobay oo kale ama waxaad u malaysaa sibraar oo qallalay sida macnaha waxa weeye maqaarka sibraarka laga sameeyo ayaa la yidhaha shanniga waxa weeye waa qirba waa sibraarka maqaarkiisa oo duqowday sida markii saa macnaha waxa weeye ay ay macnaha u nuxnuxsanaysoo kaleeto sidaasoo kaleeto ayaad u malaysaa weeyaan naftiibaa waxaa lagu shabahay binafsi aljaldi sida maqaarka waxa weeye sibraarka oo qallalay oo kale ayaa lagu shabahay fafaadad way shubantay caynaahu nabiga labadiisii indhood ilin bay sii daayeen calayhi salaatu wasalaam fa qaala sacad binu cubaadaha wuxuu yidhi yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiyow maa haadaa ilintaani waa maxay qof naftu ka baxday ama naftu ka baxaysaad u oynaysaa qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam haadihi middaani raxmatun naxariis weeye buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilintaani waa naxariis oo waxa weeye raxmad qalbi jiraaca ay ka dhalataa weeyaan naxariisay ku timi tani raxmadaasoo jacalaha allaahu ilaahay ou yeelay fii quluubi cibaadihi addoommadiisa quluubtooda ilaahay ou geliyey fa innamaa in kala mahana yarxamu allaahu ilaahay wuxuu u naxariistaa min cibaadihi addoommadiisa xaggooda alruxamaaa kuwa naxariista ayuu ilaahay u naxariistaa man laa yarxam laa yurxam qofaan raxmad lahayna ilaahay uma raxmoodo ilaahayna wuxuu u naxariistaa addoommadiisa kuwa naxariista oo raxmadda leh ilaahay kuwa raxmadda leh rabbi ha nagu daro xadiidkan waxaa laga warinayaa dersigeenna caawa uu ka bilaabanayo usaamata ibnu zayd usaama binu zayd zayd binu xaarisa saxaabiga la yidhaahdo halka saxaabi oo qur'aanka magaciisa lagu sheegay ayaa dhalay usama la yidhaha usama binu zayd baa la yidhaahdaa qaala wuxuu yidhi arsalat ibnatu nabiyi nabiga calayhi salaatu wasalaam gabar ou dhalay baa waxay soo dirtay ilayhi rasuulka bay fartiin u soo faratay ayadoo dhahaysa annabnan wiil oo lii aniga ii sugnaaday qubida waa la qibdooday wiilkaygiibaa nafti ka baxaysa oo macnaha waxa weeye naftiibaa hadda ka baxaysa rasuulka ilaahayow waa nafbaxay ah ee faatinaa noo imaad nabiga ilaahayou noo imaad oo u duceey macnaha waxaa weeye waxay rajaynaysaa hadduu nabigu yimaado calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay ou baryo nabi moxamed oo ilaahay jecel yahay sala allahu calayhi wasalam bibarakati majii'ihi inuu ilaahay ku aqbalayo ducadiisa ilaahay u aqbalayo ilaahay waxa weeye u caafinayo wiilkeeda rajahaas ay qabtay baa la yidhi ilaahay waa u xaqiijiyo carruurkaasi waa caafimaaday ay aqwaasha qaar soo qaataan wiilkii ay dhashay zaynaba bintu rasuulillaahi gabadhii nabigu ahayd zaynaba ayuu ahaa ama waxay ahayd baa la yidhi wiil ma ahayne gabadheedii ayay ahayd oo ahayd umaama bintu zaynaba ama waxa weeye taasna waa la sheegaa iyadana wiilkiibay ahayd ay macnaha waxa weeye ay dhashay ama maahane waxa weeye waxay ahayd gabar ay dhashay zaynabo fa arsala rasuulku wuxuu diray calayhi salaatu wasalaam yuqri'u salaama xaal ou salaam aqrinayo wa yaquulu oo u leeyahay ha sabartuu yidhi aadi maaye sabar macnaha ma aad ma aadaye buu yidhi inay ilaahay tala saarato ayuu marka horeeto oo u dardaarma nabiga calayhi salaatu wasalaam inna lilaahi ilaahay wuxuu leeyahay maa akhada wuxuu qaato walahu ilaahay wuxuu leeyahay maa acdaa wuxuu bixiyo wa kullun shay kastaana cindahu rabbi agtiisa biajalin madal buu ku ahaaday ajashaasoo musaman la magacaabay ee fal tasbir ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadhu ha sabarto waltaxtasib ajir ha raadsato fa arsalad ilayhi nabiga haddana fartiin kaley u soo dirtay tuqsimu xaalay ku dhaaranayso calayhi nabiga dushiisa calayhi salaatu wasalaam oo ay dhahayso laya'tiyannahaa yimaadee u yimaadee u yimaadee gabadha wuu u imaanayaa iltifaat baa la yidhaha laya'tiyannanii meeshay odhan laheed ay tidhi laya'tiyan liya'tiyannahaa damiirkiibay qayb ka dhigtay iltifaat baa la yidhahdaa macnaha waa u imaanayaa wuu imaanayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam hadda ibraaru lmuqsim xuquuqda la isku leeyahay xaqu lmuslim cala lmuslim baa waxaa ka mid aheed sida axaadiista nabigu noo caddaysay calayhi salaatu wasalaam walaalka haddii ou dhaarto oo uu yidhaah wallaahi sidaas waa ii yeelaysaa inaadan ku caasiyoobin ood u baarinimo samaydo nabigu waa u baarinimo samay maadaama ay dhaaratay wuu ka yeelay fa qaama nabigu waa istaagay calayhi salaatu wasalaam walxaal macahu nabiga la jirkiisa ay ahaadeen sacad binu cubaada saxaabiga la yidhaahdo wa mucaad binu jabal wa ubay bnu kacab wa zayd binu haabit wa rijaalun iyo asxaab aada u fara badan oo nabiga la socota calayhi salaatu wasalaam bay soo baxeen aad bay u badnaayeen kulli waa soo dhaqaajiyeen nabigay soo raaceen calayhi salaatu wasalaam wiilkii marka naftu waa ka bixi rabtaa nabigaa asagoo saa u dhaqdhaqaaqayo karsamaya aa nabiga loo soo taagay calayhi salaatu wasalaam fa rufica waxaa loo soo kor yeelay ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam assabiyu ilmigii yarka ahaa baa nabiga saa kor loogu soo taagay walxaal nafsuhu naftiisu tataqacqacu ay bimacnaa tataxaraku wa tadaribu way isbaraanbare way dhaqdhaqaaqaysaa waa sawdayne sida maqaar baaliyoobay oo saa markii wax loogu dhifto qaylinaya asaga dhamo oo macnaha qaraclaynaya naftiisiya saa u karsamayda weeyaan macnaha aaba u nuxnuxsanaya markaasa sawd laga maqlaya sawd xanuunkii inta ka bata kaanahaa naftiisa waxa xasibta waxaan u malaynayaa buuri araawi can usama annahu usama binu sayd qaala inuu yidhi kaannahaa xaalaad u moodo naftiisa shanun maqaar baaliyoobay ama sibraa maqaar baa hadda la yidhahdaa waa maqaarka sibraarka laga sameeyaa la yidhi sidiisoo kale aad u malaysaa markuu duqoobo sow noqdoo kale ay noqotay fa faadad nabigu markuu arkay xanuunka carruurkaa yarka ah ilmaha yarka ahoo saqiirada ah wax dembiya iyo wax qalada oy galeen oo masaa'ibahoo loo dhibaataynayo oy u jiranayaan ma lahan xikmadda ku jirtaa waa biqudrati aljabbaar waa qadaha ilaahay xayawaanka bahaa'imtaahu dembi ma gelin ilmaha saqiiradaahu dembi ma gelin haddana xanuunka aad aragtay baa qabanaya waxaa xikmadaha markay ka hadlayaan waxa weeye ee kamida culummada islaamka ama kutubuhu ay ku sheegaan annagaa loogu talagalay inaan ku cibro qaadanaa la yidhi xikmadda ku jirta waxaa ka mid a qofkan fayoow oo mukallafka ah oo dambaabaya oo ilaahay aan u shukrinaynin inuu sakiirkaa ku waana qaato in lagu camal qaato xikmadda loogu talagalay ayaa ka mid ahaa la yidhi nabigu markuu arkay dhibaatada cilmiga yarkaa sakiirka haysata raxiim buu ahaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam nabiga dhanba raxmad buu ahaa wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin waxaan raxmad ahaynba ma ahay nabiga maxaa lala soo diray raxmad wax kaloon kula soo dirnay mala baa la yidhi raxiim buu ahaa gaal iyo insiba raxmada u ahaa raxmad buu u ahay roob ilaahay keenay waxa weeye oo oon oon raxmada ayuu ahay waxaa lagu matelaa marka nabiga laga hadlaayo calayhi salaatu wasalaam raxmaddiisa marka miisaal laga bixinayo dad ooman ummadda waxaa lagu shabahaa dad ku jira abaar nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu shabahaa ama lagu matelaa roob da'aya oo kale marka roobkii da'ayey dad masalanba abaaraysan oo roob u da'ay oo qayb ka midana biyihii ay cabbeen weelashiina ay ka waraabsadeen ay ku shubteen ayagiina ay ku noolaadeen xoolahoodiina ugu noolaadeen waa dadkaas waxa weeye waa dad haddee waxa barwaaqadii ay heleen roobkii bay ku intifaaceen inta rumayday nabiga calayhi salaatu wasalaam saasay la mid yihiin baa la yidhi waa dad roob u da'ay oo roobkiina waxa weye ku noolaaday inta nabiga beenisana calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu matelaa roob da-ay dad ayagoo ooman inta roob u da-ay biyihiina aan cabbin weelashiina aan biyo ku shuban xoolihiina aan ka waraabsan roobkii wou yimid laakiin waa ka ooman yihiin saasay lamid yihin ilahi kuwaa naguma daro nabiga calayhi salaatu wasalaam raxmad buu ahaa ilaahay baa soo diray waxa weeye waa dad baa ka ooman oo aan khayrkii loo soo dhiibay iyo iimaankii iyo hanuunkii iyo diintii iyo sunnadii midna aan qaadanin waa qof roob u da-ay isagoo abaaraysan laakiin roobkii ka ooman weli saasuu lamid yahaa la yidhi marka nabigu ra'uuf buu ahaa raxiimna wuu ahaa calayhi salaatu wasalaam sida qur-aankaba lagu tilmaamay inuu nabigu ra'uufu raxiim yaha lagu tilmaamay raxmad miiran buu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wou macnaha waxa weeye u dhimrinayay qof kasta oo dhibaataysan oo tabaalaysan oo jiran oo masiiba haysato oo u dimqinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam ilmaha yararkaa siduu ugu naxariisanayay madaxuu inta saa ugu salaaxo ou nabigu salaami jiray calayhi salaatu wasalaam markaasaa canug kasta oo nabigu ou salaamo ama madaxiisa gacanta saa uu u mariyo waa la gala jiray baa la yidhi guriga markuu ku soo laabto caraf miiran ayay ahaa jireen ilmuhu caraf miiran bay ahaan jireen ilaa gacantii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo odayga miiran aheed baa korkiisa taabatay dadka qaar waxay samay jireen baa la yidhi carruurtooday soo dirayaan markaasay odhanayaan rasuulka soo salaam calayhi salaatu wasalaam leanna hadduu nabiga soo salaamo guriga markuu ku soo laabto xataa gurigu barafuun uma baahnaa la yidhi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo wax walba ka odeyg badan ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam aa gacantiisu taabanaysaa weeyaan xataa jidka ou maro nabiga iyo geedaha waxa weeye jidhkiisa taabta geedaha way ka caraf badnaa jireen ba la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida u carfoonaa dhididkiisa waxay axaadiis soo qaadanayaan weelasha markii dhidid nabiga saa uga dhibco asxaabtu inay qaarkood dhalooyin u dhiga jireen gabar saxaabiyada maalin nabiga dhidid jirkiisa ay macnaha waxa weeye ay sidaa ay waxa weeye ay weel macnaha waxa weeye saa loogu dhigay dhidid isagoo nabigu hurdaya markaasaa la yidhi maxaad macnaha uga jeedaa baa la yidhi barafuunadan ku darannaa bay tiri barafuunada ayadaa barafuunka dhamaaba laga sameeyaaba barafuunkii oo dhan macnaha waxa weeye ayaa wuxuuba yahaba halkaa macnaha ka imaanayo weeyaan marka caraqiisu miski buu ahaa raxmad buuna ahaa nin saxaabiyo la yidhi aqrac ibnu xaabis ayaa maalin wuxuu arkay wuxuu la yaabay raxmadda rasuulkaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam naxariistiis markaasuu yidhi annagu ilmaheenna xataa ma dhunkoonna buu yidhi intaasoo wiil baan leeyahay oo carruur mana dhunkoonna xataa raxmadna uma qabno markaasuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii ilaahay raxmadda idinka qaaday annaga miyaa qalbiga idiin geli karna haddii ilaahay raxmaddii idinka qaaday raxmaddiiyaa laydinka qaaduu ku tilmaama wax raxmaddii laga qaaday buu ku tilmaamaa la yidhi marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii qofka ilaahay raxmadda ka qaado qof soo geli kara ma lahan nabiga calayhi salaatu wasalaam marka ou arkay wiilkii oo dhibaataysan fa faadad caynaahu labadiisii indhood baa ilin soo daayeen fa qaala sacad ayaa wuxuu yidhi ibnu cubaada yaa rasuula allah maa haada ilintaani waa maxay qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam haadihi raxmatun tani waa naxariis jacalaha allaahu ilaahay ou yeelay fii quluubi cibaadihi addoommadiisa qalbiyaalkooda fa inamaa in kala maahane yarxamu allaahu ilaahay wuxuu u naxariistaa min cibaadihi addoommadiisa xaggooda alruxamaa'a kuwa naxariista ayuu ilaahay u naxariistaa kuwa naxariista ilaahay u naxariistaa haddaba xadiidkan wuxuu ka hadlayaa waxa weeye xadiidkan sabarka ama qofka tacsida loo tacsiiye markii musiiba ku dhacdo ayuu noo tilmaamaya nabiga calayhi salaatu wasalaam gabar ou dhalay oo la yidhaahdo gabar nabigu ou dhalay oo la yidhahdo zaynabo ay gabadhaas ahayd baa la yidhi baa waxaa ka jirada wiil iyadu ay dhashay cali wiil iyadu ay dhasho la yidhaahdo cali bin abi caas ilaa zaynaba bintu rasuulillaah saxaabiga qabay abilcaas baa la yidhaahdaa waxaa kaloo la sheegaa gabadhaana waxay ahayd ruqayo wiilkaasna waxaa lagu sheegaa cabdullaahi ibnu cuhmaan oo dhintay waxaa kaloo la yidhaha gabadhaana waxay ahayd faadima bintu rasuulillaah wiilkuna wuxuu ahaay muxasin ibnu cali bni abi daalib wiil la yidhaahdo waxaa kaloo la sheega gabadhaanu zaynabay ahayd zaynaba bintu rasuulillaahi bay ahayd baa la yidhi zaynaba bintu rasuulillaah bay ahayd baa la yidhi gabadhaani wiilka ka jirana waa wiil iyadu ay dhasho la yidhaha cali binu abilcaas ama gabar baa ka jiraneed oo la yidhaahdo waxa weeye umaamata bintu zaynaba umaama la yidhaahdo haddii marka umaamay ahayd la yidhaha gabadhaasu hadda nabiga ducadiisii ilaahay u aqbalo way caafimaaday oo nabigay xataa ka bacdigiisii nabiga nooleed calayhi salaatu wasalaam oy gaartay gabadhaa nabigu awowaha u yahay calayhi salaatu wasalaam si kastoo tidhaahdaba nabigu gabar ou dhalay oo carruur ay dhashay oo ka jiran yahay ayaa nabiga dhibaatada haysata u soo sheegatay carruurkeeda waxayna ka codsatay nabigu inuu yimaado calayhi salaatu wasalaam oo u duceeyo waxayna rajaynaysa nabiga ducadiisa inuu ilaahay u aqbalayo oo imaadkiisa iyo barakadiisa iyo ducadiisa iyo ilaah tuuggiisa ilaahay ugu caafimaadinaya carruurkeeda siday bayna noqotay baa la yidhi waxay nabiga calayhi salaatu wasalaam u soo dirtay salaan waxaan rabaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u diray salaan wuxuuna ku yidhi waa u tacsiyey haddii wiilkaagii naftu ka baxaydo tacsiyada alfaadaana ka mid a alfaadda layskugu tacsiyeeyo inna lilaahi maa akhada walahu maa acdaa wakullu shayin cinda wakullun cindahu biajalin musaman faltasbir waltaxtasib buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay ka mid tahay alfaadda layskugu tacsiyeeyo qof markii musiiba ay ku dhacdo loo yidhaabay ka mid tahay baa la yidhi ama carruurkiisoo kale masalan ba u geeriyoodo ilaahay wax kasta wuxuu qaato isagaa leh wuxuu bixiyo isagaa leh shay walbaa muddo go-an buu leeyahay mana dhaafi karo ha sabarto ajir ha raadsato ayuu nabigu u faray calayhi salaatu wasalaam ha isdhiibto ilaahay baa hadduu wiilka nafta ka qaado adigu awalba shalam ilaaha ku siiyey caariyowba kugu yahaba adigu milki uma lihid waxa weeye ha sabartaa la yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam inay sabarto ayuu faray de sabarkaasna waa midka waxa weeye laysku dardaarmi jirayoo asxaabtu waxa weeye ay isku dardaarmi jireen ayna ku camal fali jireen ilaahayna uu u dardaarmay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam sidaasoo kaleeto uu u dardaarmi jiray waana shay wanaagsan markii musiiba kugu dhacdo inaad waxa weye ilaahay u laabato ood istirjaacsato ood sabarto oo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun aad tidhaahdo ayaa wanaagsan waanu ogaa doonnaa wanaagga uu leeyahay sidaasuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam gabadhii mar labaad ayay haddana ay isiri nabigu ha ii yimaado mar kaleo macnaha saddexaad waa la sheegaa dhowr maray ku soo celisay ugu dambaysta nabigu waa soo aaday calayhi salaatu wasalaam markau arkay wiilkii saxaab badanna way soo raaceen dhibaatada haysata sida uu naftu u naf qaadayo markau arkau nabigu iska ilimeeyey calayhi salaatu wasalaam markaabay asxaabtii waxay dhaheen baa la yidhi ooyintaani waa maxay sow qofka naftu ka baxday ama naftu waxa weye qofka dhinta yaan loo ooyin nabiga ilaahay adigu sow ma adan odhanin oo ooyinta qof dhinta in loo ooyo sownama aadan diidin maxaa adiga la ooynaysaa nabigu markaas u caddeeyey calayhi salaatu wasalaam ooyinta la diiday inaysan middaani ka mid ahayn wuxuu yidhi middaani haadihi raxmatun jacalaha allahu fii quluubi cibaadih tana waxay ka dhalatay naxariis raxmad iyo qalbi jilaac marka haddii qalbi jilaac qofka aad u qabto raxmad aad u qabto ood u qalbi jilcayso haddaad waxa weye la ilimayso adoon qaylo dhaaminayn adoon waxa weeye shamaa'ishiisa iyo wanaaggiisa iyo naadinayn adoon waxa weeye hogayay ba'yiisanayn adoon gambada tuuranayn adoon jeebabka dilaacinayn adoon wax kaloo xaaraama ku hadlayn haddii inta qalbi jilaac ilin aad isku celi weyso adoo aan qaylinayn oo qaylo dhaaminayn ilintaas aad macnaha kaa timaado aabbaha ama hooyada ama zawjadaada ama qofkaad jecleed ama sheekaaga sidaasoo kaleeto laga soo la dhihi maa waa xaaraam maxaad la ilimaynaysaa lagu odhan maayo leanna nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa weeye ilimaynaya oo waxa weeye u ilimaynayo ilin soo daadiyey markii oo u yimid waxa weeye caruurkiisii awowga u ahaay oo naftu ka baxaydo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna ku yidhi asxaabta tanu lamid maha midda la diiday tanu waa raxmad ay ka timid buu yidhi waa raxmad qalbiga ka soo fuqayda oo ilaahay quluubtiisa uu yeelay ilaahayna wuxuu u naxariistaa qofka naxariista oo addoommada ilaahay ka mid ah oo naxariista badan ilaahay baa u naxariisanaya haddaba waxa weeye tacsiyada qof markii musiiba ay ku dhacdo waa loo tacsiyayaa waxaa loogu tacsiyaya waxaa ka mid ah ina lilaahi ma akhada walahu ma acdaa hadda qofka marka loo tacsiyinayo laleeyahay tacsiyadu waa sunno sabar allaha kugu irsaaqo meydkiina dembigiisa waxa w ilaahay ha dhaafo ilaahayna how naxariisto ilaahay baan awalba iska lahaay ilaahay baa qaatay naf walbaa muddo go-an bay leedahay sabar aji raaso inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahu bacdigii hana fidnayn marka qofka inta aad u odhanayso iyo waxyaabaha lamidka ah macnaheedu ma ahan baa la yidhi tacsida ina adugu adduunyada sii joogayso adiguna waad dhimanaysaa isaguna wou dhintay imaamu shaafici oo waxaa la yidhi nin ou ka dhintay wiilkiisa u tacsiyeynaya ayaa wuxuu ku yidhi baa la yidhi inii mucaziika laa anii calaa fiqatin min alkhuluud walaakin sunnatu diini fama almucazaa bibaaqin bacda mayitihi wala almucazii walow caashaa ilaa xiinin buu yidhi anigu markaan kuu tacsiyeynaya buu yidhi adduunkaa sii jooga ismalihi laakiin sunnada nabi moxamed laga soo gaaray baa ah buu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii musiiba ku dhacdo inaan lagu farxin ee loo duceeyo loo qalbi qaboojiyo meydkiina loo duceeyo asagana sabar iyo wanaag iyo macnaha waxa weeye sidaasoo kaleeto dadkii macnaha waxa weye ahlu meydka hayo meydkaas uu ka dhintana wixii khayraho loo samay karo wixii ixsaanho loo samay karo la sameeyo weeyaan oo sidaasoo kaleeto macnaha cunto loo keeno wax loo qabto sidaasoo kale meydkii la sagootiyo qabrigii la geeyo wahaakada wuxuu yidhi qofka tacsida samaynaya iyo qofka loo samaynayo macnaha qofka tacsiyina iyo qofka loo tacsiyinayo adduunyada siima joogayaan muddaba ha noolaadeen ou yidhi imaamu shaafici marka sidaas weeyo hadda tacsidu sidaasi sunno ku tahay baa layidhi waxaa la yidhi qofku sidiisa markii ou jirado oo ay macnaha waxa weeye waxaa sunnaa in lasoo booqdo meydkiisa in la raaco xuquuqdu kugu leeya ka mid tahay haddou hindhiso laga farxiyo haddou dhaarto wallahi saas baad ii yeelay oo ku yidhaahdo loo baarinimo sameeyo hadduu ka hor yimaado la salaamo hadduu kuu yeedho la ajiibo wahaakadaa waa xuquuqda laysku leeyahay oo ruux kasta oo ruuxa kale uu ku leeyahay ayay ka mid tahay baa la yidhi nabiguna uu samay jiray calayhi salaatu wasalaam weliba marka uu isagoo jiran aada u timaado waxaa sunno ah inaad u ducaysaa la yidhi oo aad waxa weeye ducooyinkan ugu ducayso nabigu calayhi salaatu wasalaam qof jiran markuu soo booqdo wuxuu ugu ducay jiray allaahuma rabbi annaasi adhab idhab adhib ilba's allaahuma rabbi annaasi adhab ilba'sa ishfi anta shaafii laa shifaa'a ilaa shifaa'uka shifaa'an laa yuqaadiru saqaman ou nabigu dhihi jira calayhi salaatu wasalaam allaahuma rabba annaas ilaaha dadka dhan rabbiga u ahow adhab ilba'sa ilaahow dhibaatada ka qaad ishfi anta shaafii ilaahow caafimaadi qofkan adaa wax caafimaadiye eh laa shifaa'a ilaa shifaa'uka caafimaadkaaga maahane mid kaleoo caafimaad la dhihi karaa ma jiro ayuu dhihi jira nabigu calayhi salaatu wasalaam shifaa'an laa yuqaadiru saqaman caafimaad oo aan cudur reebayn ilaahow qofkan caafimaadi ducadaas qof kasta waa inuu xifdiyaa leanna nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qof jiran hadduu u yimaado ducadaanu ugu ducay jira nabiga calayhi salaatu wasalaam ducadaan buu ugu ducay jiray ilaahay buu u baryi jiray inuu qofka caafiyo ducadaan buu ilaahay uga toogi jiray adiguna macnaha inaad ku ducaysato dadkana ugu ducayso weeyaan sidoo kale nabigu maalin wuxuu u yimid baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabiga la yidhaha sacad binu sacad binu abi waqaas oo jiran markaasuu saddex mar wuxuu yidhi allaahuma ashfi sacdan allaahuma ashfi sacdan allaahuma ashfi sacdan ilaahu sacad caafi ilaahu saxaabigan sacad ibnu abi waqaas lila caafi saddex maru ku celceliye baa layidhi sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii meel ay ku xanuunto xanuun baa iska dareentay ama madaxaa ku xanuunaya ama il baa ku xanuunaysa ama ilig baa ku xanuunaysa ama wadnaha ku xanuunahaya ama kelibaa ku xanuunaysa ama lug xibnahaga xibin ka mid a waxaa wanaagsan inaad nabigu calayhi salaatu wasalaam siduu ku faray aada samaydo meesha ku xanuunayda gacantaada ayaa sidaa loo saaraa saddex mar baa waxaa la yidhaha bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi baa la yidhaahdaa toddoba marna waxaa la yidhahdaa acuudu bicizati illaah wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadiru intaa yartaa baa la akriyaa gacanta meesha ku xanuunayda sidaa u saar markaad gacanta sidaa u saarto nabarku meeshuu kaa hayo saddex mar waxaa tiraa buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam waqul bismi illaah bismi illaah bismi illaah bismi illaah barakada magaca ilaahay baaba daawaba ah meesha aad kaniini iyo biyo iyo sharoobo la soo ordayso ood horay uga cararayso horta ictiqaadkaaga iyo tawakulkaaga iyo iimaankaagu heer sare waa inuu noqdaa ood magaca ilaahay daawo kasta oo la cuno inuu ka barako badan yahay oo asaga waxa weeye barakadii iyo daawada caafi ilaahay uu barako kaaga dhigayo oo rabbi kugu caafinayo markaad ilaahay tuugtaa daawada wax kugu taraysaa weeyaan ood rabbi tala saarato saddex mar baad waxaad odhanaysaa bismi illaah bismi illaah bismi illaah toddoba mar gacantii meeshii bay sidii u saaran tahay baad waxaad odhanaysaa acuudu bicizati illaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadiru waxaan magan gelayaa ilaahay cizadiis sharaftiis wax kastoon helayo xanuun oon ka digtoonahay baa rabbi ka magan gelaya sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qof jiran qofkii u yimaada oo aan ajashiisu dhammaanin toba marna ducadan ku akriya ilaahay waa caafimaadinayaa nabigu saasuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii aad qof jiran aad waxa weeye u timaado aduguna way isku akrin kartaa ducadan waa inaad toddoba mar tidhaahdaa as'alu allaha alcadiima rabba alcarshi alcadiimi an yashfiika as'alu allaha alcadiima rabba alcarshi alcadiimi an yashfiika as'alu allaha alcadiima rabba alcarshi alcadiimi an yashfiika toddoba mar ku celceli waa intaa yarta ah toddoba mar haddaad ku akrido qofka jiran ducadaa wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa caafinaya si kastoo tilaaba ducooyinka waxaa ka mid a ducooyinka laysku akriyo haddii sidaasoo kale il qofkan la ilaysta iyo waxyaaba nuucaa ah aad dareensanaydo ama carruurkan aayaddan wain yakaadu aladiina kafaruu layusliquunaka biabsaarihim aayaddaas ayaa waxa weeye lagu akriyaa iyadana waxa weeye oon suuratu nu suuradda la yidhaha suuratu alqalam nuun waalqalam aayadda ugu dambaysa ayaa lagu akriyaa sidoo kale aayad kursiga iyo faatixada ayaduna sidaasoo kaleeto weeye waa laysku akriyaa ama qofka waa lagu akriyaa waxaa kaloo ka mid a nabiga calayhi salaatu wasalaam oo xitaa markii uu jiranaay ay ku akrinaysay sawjadiisii caaisha bintu abibakar sidiiq radia allaahu canha waxay ku akrinaysay suuradda la yidhaahdo ikhlaaska mucaawadateynka qul acuudu birabbi annaas iyo birabbi alfalaq qul acuudu birabbi alfalaq labadaas suuradood iyagana sidoo kale waa laysku akriyaa waa suurado baraka miiran ah oo waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam habeenkii markau jiifanayo oo uu isku akri jiray saddexdaas suuradood gacmaha sidaa inta la isku garab dhigo oo la akriyo baa jirkaaga dhan saa loo marya haddana soo bilaaw saddexda suuradood ba akri buuh ku dhe gacmahaaga ismarmari jirkaaga dhan marmari haddana soo bilaaw ilaa saddexda suuradood akri madaxa wejiga gacmaha jirka barakadaas qur'aanka markaa isku tufto wax cudurho ilaahay oo dhan wuu kaa fuudaynaya sixirka ilaahay waa kaa xijaabayaa sharta iyo kahaanadu ilahay kaa celinayaa sharta insiga il jinni iyo il insi masaa'iboo dhan waad ka xijaaban tahay buurqaafaha idiin dhexayda laakiin adugu haddaad qosol iyo dembi iyo waxaan faa'iide lahayn iyo inaad waxa weeye baakadyo xun fiirsanaysa mahan wax kaloo aad macnaha caqliyaba aadan lahayn xijaabkii iyo khayrkii iyo qur'aankii barakadiisiina qalbigaa uu ku yar yahay xanuun yar hadduu ku qabtana dhakhtarka aada cuskanaydo haddii adigaan macnaha waxa weeye adigaaba adigaaba adigaaba macnaha waxa weeye waddadii wanaagsaneed oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam oo tilmaamay adigaa khilaafay sidoo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam ducooyinka la ysku akriyo oo laga soo gaaray waxaa ka mid ah malakul jibriil baa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi nabi maxamed oo xanuun miyaa ku haya markaasuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam haa xanuun baa i haya markaasuu yidhi malakul jibriil waxaad isku akridaa ducadan waad caafimaadaysaahe waxaad tidhaahdaa bismi illaahi arqiika min kulli shayin yu'diika wa min shari kulli nafsin wuxuu ku akriyaan rabaa ducadaanuu ku akriyey xanuun miyaa ku haya buu yidhi malakul jibriil markaasuu nabigu yidhi haa markaasuu malagii wuxuu ku akriyay nabiga calayhi salaatu wasalaam ducadan adkaartan bismi illaahi arqiika min kulli shayin yu'diika wa min shari kulli nafsin ow cayni xaasidin allahu yashfiika bismi illaahi arqiika ducadaasuu ku akriyey waa xadiis imaam muslim warinayo marka alxaasil qofka horta marka koobaad waa sunno ama waa xuquuq laysku leeyahay in lasoo booqdo soo booqo haddii xanuun ku qabto ama uu qabto carruurtaada ama ahalkaaga ama walaalka ama deriskaaga ama saaxiibkaaga waxa weeye mu'minka ah waa inaad ducooyinka ku akridaa soo booqataa lianna xuquuq baa isku leedihiin qofku hadduu iska quustaa la yidhi oo is idhaa adduunyada kusii noolaan maydid oo waxa weeye waxaa sunno ah inuu ducadan akhristo allaahuma kfir lii waarxamnii wa alxiqnii birafiiqi alaclaa waa ducadii ugu dambayday oo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam sidaan casharkeenni horeba ku soo qaadanay naftu markii kardhexeeda uu akrinaya ducadan bay ahayd calayhi salaatu wasalaam allaahuma kfir lii waarxamnii wa alxiqnii birafiiqi alaclaa markaa istila nafta kaabax ducadaas baa la akhristaa waxaa kaloo la yidhaahdaa allaahuma acinnii calaa kamaraati almowti wa sakaraati almowt ilaahow waxa weeye sakaraadka iyo kulli iigu kaalmay oo ii fudayna waa la yidhaahdaa sidaasoo kale iyadana waa sunna ducaynka la yidhaahdo oo la akhristo ayay ka mid tahay baa la yidhi dadka waxa weeye meydkaa ama qofkaa dhimana ahaaladiisa ah wuxuu nabigu fari jiray calayhi salaatu wasalaam wax xun inaysan ku hadlin hadal wanaagsan kale ah inay yidhaahdiin lianna malaa'igtu wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay waxay macnaha ay aaminsaneen dadka qofkaa dhimana ahaladiisa ah waxay dhahaan bay aamiinka daba dhahaysa waxaa sunnaa in qofka naftu ka baxday loo yidhaahdo ama naftu ay ka baxayso in loo yidhaahdo inuu qofka waxaan rabaa ahalka meydka ah inuu yidhaahdo ayaa wanaagsan allaahuma akfir lii walahu waacqibnii minhu cuqban xasana ilaahow anigana ii dembi dhaaf meydkaana u dembi dhaaf saasaa la yidhaahdaa waxaa kaloo sunnaa naftu markay ka baxdo meydka ama musiiba ay kugu dhacdo ama musiiba ay kula kulanto inaad tidhaahdo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun inaad tidhaahdo waxaa kaloo sunnaa inaad tidhahdo ducadii nabiga laga soo gaaray calayhi salaatu wasalaam oo ummu salama ay akhriday markuu geeriyooday zawjkeedii abusalama oo ahayd allaahuma aajurnii fii musiibatii wa akhluf lii khayran minha allaahuma aajurnii fii musiibatii wa akhluf lii khayran minha ducadaas baa la akhriyaa ilaahu musiibadayda iga ajir sii bedel khayr qabana iga sii musiibadan igu dhacday ayaa la yidhaahdaa haddii aad ilaahay u mahadnaqdo ilmahaagu markay kaa geeriyoodaan oo aad ku sabarto oo tiraa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allaahuma ajurnii fii musiibatii wa akhluf lii khayran minha haddaad tidhaahdo ood ilaahay ku mahdido waxaa la yidhaha malaa'igta ilaahay wuxuu su'aalaa addoonkaygu muxuu lahaay markii carruurkiisa nafta laga qaaday markaasay dhahaan ilaahayow adoo kugu mahadnaqay adoo kuu soo laabtay markaasuu ilaahay wuxuu yidhaahdaa ubnuu licabdii baytan fi ljanna addoonkayga jannada guri uga dhisa wasamuuhu bayt alxamdi gurigaasna waxaad ku magacowdaan guriga mahadnaqidda haddii laysku soo duuduuba haddii carruurkaaga uu geeriyoodo ama hooyada ay geeriyooto ama aabbaha uu geeriyoodo ma oyn kartaa ma illimayn kartaa ooyinta midna waa la diiday midna lama diidin midna la diiday oo axaadiista nabigu ay diiday calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu tilmaamay waa midda qayla dhaaminta wadata gambada oo la jeexo la tuuro jeebabka oo la jeexo jirkaaga oo macnaha la dildilaaciyo hoogayey ba'yaysiga waxa aan u naqaano nuuca oo kaleeto ah ama ooyin layskugu kaalmeeyo la yidhaahdo hebley maxaad iigu soo ooyin weyday waxaa noocaasoo kaleetaa xataa meydka waxaa la yidhi geeriyooda hadduu dadka u dardaarmou yidhaahdo markaan dhinto iisoo ooya hadduu yidhaahdo ee loo ooyo oo loo qaylo dhaamiyo waa loo cadaabayaa xataa meydka waa loo cadaabayaa qofkaan u oynayo oo ficilkaa qaylo dhaaminta samaynayana waa loo waa dembiyo dembiyaa loo qabanaya laakiin middaan hadda xadiiska noogu qoran lama diidin macnaha raxmad aad u qabto carruurkaaga hooyadaa aabbahaa sheekhaaga dadka aad jecleed ood ilaahay dartii u jecleed ama jirkaagiiba qayb ka midaba ah ama waxa weeye waxa weeye rixinba sidaa kuula aba oo ahalkaagii ah naxariis aad u qabto haddaad la ilimayso ooyin aan qayla dhaamin iyo hoogayibaayeysi iyo dhar la tuuro midna aan wadan oo raxmad ah aad u qabto qalbi jilaaca ood isku celi weyda haddaad samaydo laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wascahaa ilaahay kuu qaban maayo waana midda nabiga ka dhacday calayhi salaatu wasalaam sidoo kale nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi maalinba wuxuu soo booqday nabigu sacad binu cubaado saxaabiga la yidhaahdo marka nabigu markuu saxaabigiiyo jiran arkay ayuu iska ooye baa layidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wow ooye baa layidhi rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waa macnaha waa ooyeen nabigu alayhi salaatu asxaabtii o dhanna waa ooyeen markay ooyintii nabiga arkeen bay wada ooyeen markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilintaan ilaahay maydka u cadaabi maayo qalbiga murugoodana u cadaabi maayo laakiin carabkaa laysku cadaaba macnaha haddii carabkaaga aad ku dardaarantay ha la ii soo ooyo markaas way marka lagu cadaabaya taas weeye yuri nabigu midda xaaraamta sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la wariyey rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wiilkii ou dhalay oo awlaaddiisa ugu yaray ibraahiim oo maariyatulqibdiya nabiga ay u dhashay calayhi salaatu wasalaam naftu markay ka baxday naftu iyadoo ka baxayduu nabigu usoo galaa la yidhi fa jacalad caynaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam tadrifaan labada indhoodoo nabiga ilin bay soo daayeen cabdiraxmaan bin cawf baa wuxuu nabiga u yidhi rasuulka ilaahayow ma oynaysaa markaasuu yidhi nabigu cabdiraxmaan ibnu cawfow innahaa raxmatun uu yidhi middaani waa naxariis raxmad aan u qabo carruurkayga nabigu ilin kalow sii raacsiiyey markaasuu haddana nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina alcayna tadmacu waalqalba yaxsanu walaa naquulu ilaa maa yurdii rabbana wa inaa lifiraaqika lamaxzuunuuna lifiraaqika ya ibraahiimu lamaxzuunuun buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa xadiis imaamu albukhaari warinayo wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ishu waa ilimaydaa qalbiguna waa tiraanyoodaa ilaahay wuxuusan raadi ka ahayn annagu kuma hadlayno wiilkeen wiilkayga ibraahiimana waan ka murugaysannahu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam maydka waxaa la rabaa inaad ilaahay dartii u cafido haddaad xaqu laheed inaad waxa weeye xaqaaga u cafido inaad iska cafido dadka in la yidhaha iska cafiya sidaas ayaa wanaagsan marka maydka la mayraa wax ceeba haddii aad ku aragto ceebtaa inaad sheegto lama ogola qofkii maydka ceebtiisa qariyana ilaahay waxa weeye afartan mar ayuu u dembi dhaafaahu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam arbaciina mara ayuu ilaahay waxa weye u dhaafayaa dunuubtiisa waxaa sunnaa maydka inaad ka qayb gasho janaasadiisa iyo salaada lagu tukanayo iyo duugidiisa qofkii nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam janaasada yimaada oo maydka ilaa lagu tukada suga wuxuu leeyahay buur weyn oo ajirah qofkii ilaa laga duuga sugana laba buurood oo ajira buu leeyahay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam qofkii qof mayda raaca ilaah rumayn iyo ajiraasi isagoo uga jeeda ilaa laga duugana meesha ee looga tukadana jooga oo laga duugo ajir aad u fara badan oo kala soo laabanayaa marka ajira ajir badan baa laga helaa waxaa sunnaa meydka janaasada ku tuka dadka ku tukanaya in la farabadiyo wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qofkii ay ku tukadaan buu yidhi boqol qofood muslimiin gaaraya oo mu'miniina oo salaad wanaagsan oo oo shuruuddeedii oobsatay ay ku tukadaan ilaahayna u bariyaan ilaahay waa ka shafaaco aqbalaa ducadooda mu'miniinta ilaah tuugooda ayuu ilaahay u aqbalayaa marka jamaacada waa la badiyaa sufuufta weliba salaadda waxa weeye janaasada sufuufteeda ayaa aad loo farabadiyaa janaasada waxay ka kooban tahay waxa weeye ama meydka waxa u waajibayaahu waa in la dhaqo la kafano god la geliyo lagu tukado tukashaduna ma ansaxaydo iyadoon meydka la mayrin ma ansaxayso meydka waa in la mayraa kabacdi waxa weye la karfano markaabaa lagu tukanayaa kabacdina waa la aasayaa marka salaada aad gelayso janaasada marka ugu horrayda waxaad niyeysanee inaad salaad waajiba oo salaatuljanaaze ah meydkan aad ku tukanayso imaam haddii uu meesha taagan yahana imaamkan aad ku xidhanayso allahu akbar ayaad odhanaysaa isticaado ayaa sunnaa baa la yidhi acuudu billahi min ashaydaani arajiim baad odhanaysaa kabacdi waxaad akrinaysaa suuradda la yidhaha suuratu alfaatixa markii suuradda aad dhammaydo allahu akbar ayaad odhanaysaa markii aad takbiirta la timaado kabacdi waxaad akrinaysaa salliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam gaar ahaan seeqada ibraahiimiyada aa ugu fiican baa la yidhi markii aad dhammaysana waxaad odhanaysaa allahu akbar markaas kabacdina waxaad u ducaynaysaa meydka ducooyinka loogu duceeyana waxaa ka mida oo weliba ugu saxiixsan ducadan laga wariyey saxaabiga la yidhaha cawf ibnu malik saxaabiga la yidhaha cawf ibnu maalik laga wariyey allahuma akfir lixayina wa mayitina wa saqiirina wa kabiirina wa dakarina wa unhaana wa shaahidina wa qaa'ibina allahuma man axyaytahu mina faaxyihi cala alislaam waman tawafaytahu mina fatawafih cala aliimaan allahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinaa bacdah takbiir baad la imaanaysaa allahu akbar kabacdi waxaad odhane allahuma akfir lahu allahuma akfir lana walahu kabacdina assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah janaasada meydka lagu tukado oo dhami waa intaas qof kasta oo diinta dhegaysta haddii ay waddanka uu joogo ay ku timaado meyd inuu ku geeriyoodo qof muslima waxa weeye haddii aad kutubta islaamka dhegaysato waad hoggaamin kartaa dadkii maxaa yeele salaaddu waxay u baahan tahay inaad diintii fahmayso oo aad taqaano waxa layska rabo arkaanteedii shuruuddeedii dhaqidii karfaniddii inaad fahmi kartaa loo baahan yahi kullina waxaasoo dhan waxaad ka ogaan kartaa inaad diir diinta inaad la samaydo xiriir inaad la samaydo haddii aadan diintii ku tixnayn ama aadan ku xirnayn ama aadan dhegaysanin waxa weeye arrin baa kugu imaanaysa markaas baad waxaad garana weynaysaa wax fudud ayadoo ah meel aad u dhigto iyo si aad yeesho ayaad garan weynaysaa janaazada waxaa sunnaa meydka hore in laga duugo oo aan la daahinin oo qabrigiisa hore laga geeyo maxaa yeele nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii qofkaa geeriyooda ou yahay qof mu'mina wuxuu ku hayaa oy naftiidu leedahay wari hormariya wari dedejiya war qabrigayga halay geeyo jannadiibaa usoo carfaysa hadduu yahay qof xunna xumaantiisiiyo urkiisa iska gudbinaysaanoo adinkaaba shartiisa iska gudbinaya oo iskade iska dejinaya ayaduna waxay ku haydaan nafta xumi xaggeed ii wadaan khayr igama horeeyo masiibaa igu dhacday bay ku haydaa baa la yidhi saasay ay macnaha odhanaysaa wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalin baa waxaa lasoo qaaday mayd dadka nabiga hortiisa lasoo mariyay calayhi salaatu wasalaam dadkii oo dhan baa waxay dhaheen baa la yidhi ayagoo maydkii ka hadlaya bay waxay dhaheen waa qof wanaagsan waa qof sidaa ah nabigu markaasuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wajabad ou yidhi haddana mayd kale lasoo mariyey dadkii oo dhan baa waxay ku tilmaameen inuu yahay qof xun waa sidaa waa sidaa waa sidaa bay ku tilmaameen nabigu markaasuu yidhi wajabad calayhi salaatu wasalaam sayidunaa cumar ibnu alkhadaab ayaa nabiga su-aalay calayhi salaatu wasalaam nabiga ilaahayo maxaa u waajibay ayuu yidhi markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kanna waxaad ku tilmaanteen inuu xun yahay naar baa u waajibtay kanna waxaad ku ammaanteen qof fiican oo mu'minahoo wanaagsan oo ahludiina inuu yahay jannaa u waajibtay ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam adinku waxaad tihiin buu yidhi markhaatiyaalka dhulka jooga marka mu'miniintu qofkay uga mara kacaan inuu ahay qof wanaagsan oo waxa weeye deriskii iyo ahalkii yaqiinay iyo jamaacadii ou la tukan jiray oo salaadda uu la tukan jiray oo cilmiga uu la akhrisan jiray oo daraasada uu la bara jiray kulli hadday mu'miniintaas ku yaqiinay kaaga mara kacaan inaad ahayd qof ahlu iimaan ah qof macnaha nabiga jecel calayhi salaatu wasalaam qof ahludiin ah qof laga nabad galo gacantiisa iyo carabkiisa ictiqaadkiisu wanaagsan yahay iimaankiisu wanaagsan yahay ilaa ku-xirnaantiisu fiican tahay haddii mu'miniinta ilaahay kaaga mara kacaan nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu noogu bishaareeyey inuu yahay qofkaasi ahlu janno ilaahay ahlu jannaha nagu daro iyo kuwa khayrka looga mara kaco meydkii marka qabrigii baa la geynayaa qabriga markii loo sii wado waa in lagu cibro qaato wax waxa weeye hadal xun iyo waxyaabo kayraa iyo buuq iyo in la sameeyo ma ahan qabrigii baa la geynayaa waxa weeye waa la aasayaa hadda marka la aasayo qof kasta waxaa sunaa xataa inuu xoogay ciidda lagu aasayo inuu saddexdo xataa saacadba inuu wax oon macnaha waxa weeye wax oon ka aaso meydka isku dayo inuu ajirkaa wax ka raadsado markii la aaso nabiga waxaa ka mid a calayhi salaatu wasalaam inuu asxaabta markii meydka la duugo inuu nabigu meesha ku wacdi jiray oo aakhiro xusuusin jiray oo uu nabigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaah istikfaar ilaahay u weydiiya inuu ilaahay tawxiidka ku sugo inuu su-aasha qabriga u fuudeeyo inuu ilaahay waxa weeye wixii la su-aalo mid ka jawaabo ka dhigo qabriga in lagu nagaado ayaa sunno ah qabriga in lagu nagaado oo waxa weeye meydka loo duceeyo oo istikfaar ilaahay looga dalbo xitaa qur'aanka haddii wuxuu yidhi imaamuna shaafici qur'aanka waxaa sunnaha in lagu akriyo qur'aankoo dhan haddii lagu akri karo in qabrigiisa lagu dul dejiyo ayaaba wanaagsan oo waxa weeye meydkii qur'aankii lagu akriyo kulli khayraad loo sameeyo ilaah tuug loo sameeyo sidaasoo kaleeto waa sunno meydka ilaahay loo bariyo in horey laga soo kala tago ma wanaagsana ayaa la yidhi in hore laga soo kala tago oo hore laga soo kala cararo ma wanaagsana waa in ilaah tuug iyo khayraad iyo loo sameeyo wixii ducaahoo mu'miniintu ay u sameeyaan ama xataa markuu geeriyoodo kabacdi sadaqaa oo ay u bixiyaan oo sidaasoo kale ay u sadaqeeyaan way gaaraysaa sawaabkeeda wuu gaarayaa oo khayraadaho meydka loo sameeyo marka waxa weeye dhimashada waa in lagu xasuus qaato sidaas ayayna shareecadu uga hadashay ilaahay sakaraadkiiyo su-aashiiyo qabrigaba ilaahay hanoo fudeeyo qiyaamadana kuwii kitaabkooda laga siiyo gacanta midig ilaahay hanagu daro dersigeennii labaatanaad oo min kitaabi mukhtasari albukhaari ka mid ahaa inta ayaan caawa ku soo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu